Isbitaalka Faaruq oo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne isla markaana lagu daweeyo cudurro badan ayaa lagu soo kordhiyay qayb cusub oo loogu talagalay in lagu dhaliyo haweenka. Qaybtan lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa baahi badan loo qabay iyadoo haweenka loogu qaban doono adeegyo badan. Agaasimaha qaybta dhalmada ee Isbitaalka Faaruq ee magaalada Beledweyne, Digtoorayse Faadimo Axmed Cabdi ayaa raadiyo Beelo uga warantay qaybtan sida ay u shaqeyso iyo wacyigelinta ay u sameeyaan haweenka.
qaybta dhalmada horta waa qaybta ugu muhiimsan ee isbitaalka waxaan isleeyahay isbitaalka yani haddii uusan lahayn qayb dhalmo ah yani isbitaalkaasi maahan isbitaal dhammaystiran Een, macnaha waxaa ka ge- een, waana yani qaybta ugu muhiimsan ee isbitaalka waana yani qayb labaatan iyo afar saac ay joogaan umulisooyin yani waqti waqti- waqti kasta xaadir ah soo marka waxaan ka ka howlgalaa sideed umulisooyin oo afarna umulisooyin ay yihiin afarna ay kalkaaliyo holi- kalkaaliyo ay yihiin yacni waa baahi ka timid dhanka bulshada si aynu ugu haqabtirno bulshada een, dhankaasi haweenka ay u qabaan baahida yacni dhalmada sidaasi ayaynu u hirgelinay qaybtani horta haweenka la keena xaddi ma lahan maadaama uu isbitaal yahay haddana uu magaalo ku yaalo sidaasi yacni marka xaddi yacni saxan ma sheegi karno maadaama isbitaalku yahay isbitaal s- uu f- sanadooyin furnaa marka waxaan isleenahay isbuucii oo kale shan ama lix haween ayaa la keenaa marka adigana waad fahmi kartaayoo bishii intaasoo dhowr ayaa imaan karta marka tiro ma lahan haweenka yimaada yacni haddana badanaa waxaa u badan yacni tulooyinka degmooyinka magaalooyinka soo marka een, etoobiyadan xitaa waa laga keenaa soo marka meeshaasaa u badan ma dhihi karno maadaama isbitaalka uu yahay isbitaal yacni magaalo ku dhex yaala soo marka een, waxaa imaan kara haweenka yacni markay soo bood noqoto kala dhalmada xaafadaha magaalooyinka degmada iyo baadiyaha fog xitaa waa laga keenaa isbitaalku uu leeyahay gaadiid haweenkani yacni way inala soo xiriiraan markay dhalaan yacni gaadiidka waynu ku qaadnaa si aynu xaafadooda ay ugu aadaan soo marka isbitaalku uu leeyahay haweenka xitaa waynu ila soo xiriiraan waxyaalo waxaa jira oo badan aan u qabano hawe een, hooyooyinka uurka leh sida waxaa ka mid ah yacni xaaladooda caafimaadka inaan la socono xaaladda hooyada iyo xaaladda een, cunugaba yacni in dhiigooda noociisa aan ogaano si yacni hadhow ay ti- had- hadhow haddii ay timaado in dhiig loo baahdo aan dhiiga ugu shubno Qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ayaa soo dhaweeyay qaybtan cusub ee dhalmada ee lagu soo kordhiyay Isbitaalka Faaruq.
magacayga waa farxiyo waxaan kamid ahay bulshada magaalada beledweyne tan waa xarun loo baahnaay aadaan ugu faraxsanahay waxaana uga mahadcelinayaa maamulka isbitaalka waxaana u shaqeeyaan si wanaagsan hooy intii dhalin ka hor waxaa loo sameeyaa daryeel markay dhasho kadibna waxaa loo sameeyaa daryeel qaybteeda dhalmada oo ku faraxsanahay shaqada ay u hayaan bulshada isbitaalka faaruuq qaybta dhalmada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka faaruuq ayaa loo qalabeeyey hab casri ah iyadoo qaybtan door ka qaadan doonto in ay yaraadaan haweenkii guryaha ku dhali jiray kuwaasi oo la kulmi jiray caafimaad darro sida dhiigbax